maamul deegaanka soomaaliyeed ama waxa dadka qaarkood u yaqaaneen kirinka shanaad gaar ahaan magaala madaxda jigjiga horta waxaani wax maaragtay ma ahayn waxa lama filaana ama maaragtay dee mar keliya iska soo booday waa wax maaragtay muddo karkarayay oo maaragtay oo la filayay mar uun maaragtay in maaragtay in waxaasoo kale ay ka dhacaan hase ahaatee waxa weeye hadda xaaladdu siday warar ku sheegeen way degan tahay laakiin waxaa ka muuqata soomaalidii dhexdoodii inay maaragtay kala jab uu jiro oo loo kala jabay jijiga iyo dirdhabe oo dirdhabe qalo qalooyin kale ah maaragtay xukuumaddii hore oo madaxweynihii hore iscasile hadda cabdi maxamed cumar iley kuwa ku kacsan oo dirdhaba iyagoo intay ku shireen bay lahayd xilka waa ka qaadnay arrin dastuuriyana ma ahayn isagii laftiisabaaba hadda iscasilay marka waxa weeye xaaladahaasaa taagan laba aragti waxaa ka muuqata meesha laba aragti soomaalida dhexdooda ah laakiin waxaa muuqata etoobiya lafteedana aragti qowmiyadaha kale aragtiyo kala duwan bay ka qabaan waxa meesha ka taagan anigu hadda warka aanu hayno waxa weeye maamulka tigreygu inay tacsi u direen dadka maaragtay ku waxyeeloobay maaragtay maamul deegaanka soomaalida waana waxay muujinaysaa ama sawir siyaasadeed bay ka bixinaysaa xaaladaha hadda socda iyo waxa maaragtay halkay usii ambaqaadi doonaan ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed tallaabooyinkan uu qaaday waxaan ognahay inuu dhowr tallaabo oo gobol ku saabsan uu qaaday ma yihiin kuwa habboon waxay noqotay arrin maaragtay aada markaliya maaragtay lala yaabay tallaabadii degdega ahayd oo ahayd inuu ogolaado maaragtay heshiiskii algeer lagu qabtay ay wada saxeexeen maaragtay ra-isul wasaarihii hore melis snaawi iyo madaxweynaha eritrea forqi ay ku saxeexeen magaalada algeer oo oo loo qiray dhulka baadamey inay eritrea leedahay laakiin uu maarata caqabado badan maarata hordhigay zinawi arrintuna halka ay taagnayd oo dhulkana etoobiya haysatay mar keliya inuu maaragtay abiy axmed kusoo boodo oo yidhaahdo waan ogolaaday heshiiskii waa meel marinaya barlamaankiina ka ansixiyey maaragtay eritrea cilaaqaadkii oo dhan ku furay arrintaasi waxay noqotay arrin maaragtay siyaasadeed oo maaragtay xaalad siyaasadeed oo lala yaabay hase ahaatee hadda isfasiraysaa micnaha ay hadda deegaanka maamul deegaanka soomaaliyed wuu deganaa dhibaata kama taagnayn marka waxay u eg tahay dee hadda waxaa inoo soo baxday inuu doonayay inuu ugu gacan baxsanaado soomaalida iyo arrimaha iyo deegaankooda khaasatan arrimaha shidaalka ee kasoo baxay maaragtay shilaabo oo lagu sheegaya sanadkii inay lix bilyan oo dollar kasoo bixi karto oo ah wax ka badan miisaaniyad dowladda etoobiya marka waxa weeye hadduu isagoon eritrea la heshiin qalalaase ay ka abuuraan isagii qowmiyadiisu ay ka abuuraan dhulka soomaalida ma suuroobi kartin eritrea halkaagnayd boqolkii shan waxa weeye waa wax aada lagu qoslo weeye isagoo og dhulkan kun sideed boqol iyo sagaashan iyo shantii in si sharci darra ah ay dalka etoobiya la wareegtay oo boqortooyada ingiriis ku wareejisay oo dagaal uu ka dhacay laba dowladood laba xukuumadood ku burbureen xukuumaddii madaxweyne maxamed siyaad barre iyo iyo madaxweynihii hore ee etoobiya mengistu xeele maryam dagaalkii seventy seven ugama horreyn labada xukuumadood laba xukuumadood baa ku socday oo xarbal ahli baa ka dhacay soomaaliya dagaal qabaa'il ilaa hadda taagan oo la fugiri kari layahay iyo etoobiya oo dee gacantii ka baxday nimankii amxaaradan odhan jiray xukunka haysan jiray saddex boqoloo sano marka waxa weeye dhulka intaasoo oo dhibaata ay ka dhacday oo ka dhalatay inuu yidhaahdo khayraadkii ku jiray boqolkii dadkii dhulki lahaa boqolkiiba shan wax la aqbali karano maaha iyadaana dhashay xaaladan iyo colaadan iyo dagaaladan anigu marka ereygaa maqlay waxaan gartay inuu dagaal dhacayo waana dhacay dhinacan ismaamulka soomaalida haddaynu usoo laabano madaxweynihii cabdi maxamuud cumar ee dowlad deegaanka waxaa lagu eedeeyey maamulkiisa inay tacadiyo ay geysteen sida uu isaguba uu qirtay inay arintaas wax ka jiraan hadda xilkii wuu ka tegay oo wuu iscasilay muxuu ku dambeyn doonaabaa isleedahay oo xageebuu ku dambeyn doonaa arintiisu horta cabdi maxamed cumar madaxweyne hore kilinka horta waxa weye qofka hadduu shaqeeyo wuu khaldamaa lama odhan karo ma khaldamin waa malaaig maaha waa bani aadan dhulkuna dhibaatooyin badan baa ka taagay niman oon lefo dagaalamaya deegaanka badankiisa oo markaa ogolaa in maaragtay dowladda etoobiya dhexe la heshiiyo federaalka oo wax la qabsado soomaaliya oo xaaladaha ka taagan la ogyahay oo dee maaragtay saameynteeda ku yeelanaysa dhulkaas iyo deegaanadaas marka waxa weeye cabdi maxamed cumar wuxuu ka mid ahaa niman la odhan karo janta oo ah maaragtay dee isbahaysi meesha ka telinayey oo ka mid ahaa jabhadda tigreyga ka mid ahaa jabhadda oromada oo ka mid yahay hadda ra-isul wasaaraha abiy axmed rag madax badan ay ka mid yihiin madaxdaasuu ka mid ahaa haddii maxkamadda isaga la saarayo dhammaantood dembiga iyagu waa in la wada saaraa kuwa nool kuwii dhintay ilaahay baa la xisaabtami doona laakiin kuwa nool oo abi axmed ka mid yahay haddii maxkamad la iskeenayo dee reerkaasoo dhan wn cabdi maxamed cabdi cumar markaa lasoo wada taago yahay cabdi maxamuud cumar dowlad deegaanka uu madaxweynaha ka yahay waxaa lagu eedeeyey isaga iyo xukuumaddiisu inay tactiye ka geysteen arrintaasi isaga cawaaqib ahaan shakhsiyaddiisa horta dee arrintan isagu maaha wax shaksiya oo isagu maaragtay ah, gurigiisa ama qoyskiisa oo kala yimi maaha waa siyaasad xukuumad ka jirta dalka ilaa haddana ka jirta raggii madaxda ka ahana ay madax ka yihiin wax dhintay iyo wax nool Ah, Zi- zinaawi baa ka mid ahaa waa dhintay Ah, deselin oo xilka laga xayuubiyey baa ka mid ahaa oo dalka jooga abi axmed oo hadda prime minister ah baa hadda jooga raggaasoo dhan madax bay ka ahayn weliba way ka sarreeyeen dee maaragtay cabdi maxamed cumar Ah, marka rag badan oo madaxa madaxda ciidamada madaxa maaragtay sirdoonka wasiiradii gaashaandhigga waxaasoo dhan dee haddii lala xisaabtan isagoo siyaasad dowladeed oo dhexe buu fulinayay Eh, wax gaara uma ahayn waayahay teegaanadan haddeer ay dhibaatadu ka taagan tahay waa ismaamulka soomaalida een, soomaalida maxaa la gudboon Ah, horta soomaalida waxaa la gudboon wax ah weligood maaragtay hadda toddoba iyo labaatan ka sano oo ka maqnaa Ah, ah, d- haye, madax iyo shacba inay midoobaan horta waxa weeye waxaa ii muuqata inuu nagu soo socdo xilli aad u adag runtii Ah, anagoo islahayn soomaaliya hadda way soo rakabmaysaa laakiin dhibaatada ka dhacaysa kelinka saameynteeda ku leedahay kule- ah, ku lahaanaysa hadda de- xaaladdu way degan tahay laakiin u malayn maayo inay sii deganaan doonto sababtana ninkani hadduu isku xoog isku dayo inuu shidaalkan iyo waxaan la soo baxo arrintu waa ma- mar labaad waa laba kaclinaysaa meeshana dagaal baa ka dhacaya iyo ba-iyo hoog baa dhacaya marka saameyn weyn bay soomaaliya ku yeelan doontaa marka annagu waxaan doon leenahay nimankan ku kala shiraya jigjiga iyo diridhabe inay ra'yiga ra'yi midaysan la yimaadaan wax la maqli karo Ah, nin baa ku- wuxuu kuleeyahay ciidankii baa nagu soo duulay dowladdii dhexe oo jigjiga jooga mid j- diriraba jooga wuxuu kuleeyahay ciidankii qarankaba meesha yimi marka wax weeye waad arkaysaa inay aad u kala foyigi- kala fog yihiin waana dad isku dana waxa weeye aakhirkuna markaa dee hadhowta markaa la laayo si sa- si siman baa loo leynaya loo maaragtay looma kala aabeyeeli doono marka intaanaytaasi dhicin waxay danta ku jirtaa nimankan jigjiga jooga iyo kan kuwan diriba jooga inay ra'yi midaysan oo soomaaliyeed la yimaadaan ugu dambeyntii maxaad is leedahay bay ku dambeyn doontaa xaaladda etoobiya iyo gobolkaba waxay ku xidhan tahay ah, tallaabooyinka cusub uu qaado ninka la yidhaahdo abi axmed hadduu ku adkayso siyaasadan hadda maaragtay u debacsan eritrea oo oo xagga dhinaceeda ka baqayay oo isleeyahay tigreyga hadday kugu kacaan eritrea ha kaa qabato waa kan u dalbaday xubkiina in loo fasaxo Ah, soomaalidana aad u gacabaxsanaantid waxaad doonaysa aad ka yeeshid waxa weeye hadduu kusii adkaysto waanu noola iman siyaasad maaragtay shacabka soomaalida dan u ah shacabka oromada dan u ah oo dadka deriska ah weligood aan colaad aan colaadi ka dhexayn oo laba qowmiyadood dulman ku ahaa marka waxa weeye siyaasadahan ay dabadi amxaaradu ka riixiso oo amxaaradu maanta waxay ku guuleysay saddexdii qolo oo isku bahaysatay inay rido mangisto bay kala furfureen maanta waxay kala tuureen romo iyo tigrey bay halkaa kala dhigeen colaad xun baa ka taagan anita waqti kasta way qarxi kartaa iyagiiyo soomaaliduna waa taafooda la isu geliyey Eh, amxaaradu hadda isagay dabada ka riixaysa hadda anigu waxaan ka baqayaa isagaaba halis u ah in maaragtay intay iyagaa u dhow gacantooda gaadha inay wax u geystaan oo tigreyga lagu qoro halkaa arrintuna ay maaragtay ka siifato baabaan ka baqayaa marka haddaanu dib u fadhiisan oo si waaqici u fekerin oo maaragtay danta guud oo midahayga dulmanaa sidai xuquuqdooda u heli lahaayeen arrintu waxa weeye isaguna aakh- meel xun buu ku dambeyn doonaa mantaqadan khasaare badan badan buu u gaarsiin doonaa dowladda ilateriya oo dhowr iyo labaatanka sano ugu dambeeyay ka maqnayd een, xaaladda mantaqada ee haddii ay ku soo laabatay siyaad ahaan siyaasad ahaan door inteen la eg bay ka ciyaari kartaa xiisadan ka taagan gobolka maanta Ah, bismillah. horta waxa weeye ah, madaxweyne afwarqi saaad sheegtay muddadaasoo dhan buu maaragtay banaanka ka jiray maaragtay go-doon hadda go-doonkii ilaahay waa ka soo saaray waxaa loo baahan yahay kaalin maaragtay aad iyo aad maaragtay ah, mug leh inuu ka ciyaaro weliba arrimaha maaragtay siyaasadaha soomaalida ku socda oo ka socda meesha la yidhaahdo arday ardisooba inuu kaalin weyn ka ciyaaro waxaa loo baahan yahay inuu maaragtay garabyadan soomaalida oo isku haysta maaragtay kelinka gudihiisa inuu hadduu shir u qaban karo inuu u qabto onlef waa la joogtaa inuu qolooyinka kale oo dirdhaba joogana u yeedho oo halkaas ah, ku mideeyo waxaan loo baahan yahay haddii ay siyaasadan cadoobtinimada hadda aan dareemayno oo ka socoto etoobiya inuu ninka hadda ay saaxiibka cusub yihiin inuu u caqli celiyo isagaa soomaalida badiya isagaa soomaalida yaqaan waxaan looga baahan yahay waa oday maarata nin maarata siyaasadda muddo dheer ku jiro xogaalna ah in xaaladda isaga iyo jabuuti ka dhexaysana inuu wax ka qabto oo soo celiyo xiriirkii soomaalida ee shacabka eritrea anigu waan daawanayay maalintii dhaweyd sidii loo soo dhaweeyey madaxweyne farmaajo markuu tegay eritrea si aan caadi ahayn oo kalgacalnimo ah oo walaaltinimo ah oo aad aan uga farxay baa loo soo dhaweeyey waxaanu ka filaynaa shacabka xukuumadda iyo madaxweyne aforqi iyo xukuumadda eritrea inay kaalin mug leh ka ciyaaraan maaragtay xasilinta xasilinta maarata gobolka iyo arrimihiisaba